talabaada kale waxaan ka hadlaya anugu qaabkan waxaan kalaan ka hadlayaa qaabkan darajada loo qaatay iyo beladaha san sugayso qolada guddiga waxaan ku heshiin haddaan nahay anuu qolada aslamta amba sooyaan xabiiska sooyaan wuxuu ka turjumayaa dagaalyahanka warkasta ka turjumaya annagu sooyaan ahaan waxaan ku heshiinay qolada guddiga inay aslamtii bilada u keenaan si ay bilada lagu qiimeeyo qofka dee amba ciidan ka noqdo amba shicib ha noqdo taa waa ka sugeynaa insha allahu tacaala waxaan kaloon waxaan kaloon ku bogaadinaya qolada guddiga iyo taliyaasha ciidamada laba qaybeen nimankii warkasta noo jiray ku jiray darajada qaatay ninkii nintii cagri tiri tallaabay ilaa yooman haadana gambaras taagan ciidan qaran ka mid ah waxba lama soo qaadin laakiin ninkii dawladda Soomaaliya ka badan 11000 soo siiyay ninkooda kala qabsanayay waa loo qiimeeyay alkiisi halka waxaan leeyahay gudida aad iyo aad bar u dhaliilaya anigu ma qiimeeynin oo ninkii ururka SNM ha ee wadda ka xoreeyay kunta jaamacado iyo kun kuliyad soo galay dagaalku kale kuliyad buu haba kuleero dagaalku soo galay kuliyad buu jaamacadu ka baxay buu koorsiga soo baxay buu marka waxa la gisay loo arintaas waxa la laba marin nimanka xuquuqdooda laba marinin sida loo mariyay nimankii darso waa loo siman yahay laakiin qaxa habboon qofka xuquuqdiis in la dayaco maaha qofka xuquuqdiis in la ilaaliyo wey waxaa kaloo jira saaka waxaa yimid dumar asamta ka mid ahaa oo milatariga ahaa waxay ka cabanayeen darajada lama siin dumarka milatariga anugu ka baxay bilasiimeen laakiin milatariga dumar masaaka bartan igu yimi arintaas iga hadleen baan kuri lama siinin darajadii dumarkaas qaar baa xitaa darajooyin dawladii horaa lahaas iyo sheegay aniga waxaan leeyahay taana taliyaha ciidanka qaranku wax ka qabto arrintaas oo dumarkaana xuquuqda ha mariyo ha siiyo darajadooda waxay qaban karaan dahaw diro taasna waa taa waxa kaloon ku bogaadinayaa guddida darajada bixinaysa arrintaa dib ha ugu noqoto cabashadaasoo qayla caadi bay nagu tahay anaga xafitaan nagu tahay aad iyo laxad bay nagu tahay hore waanu idiin hambalyeennay maantana waxaan idin leenahay waxaan ku habareen dalkii darajada sida ku hambalin la bixiyo laakiin sida loo bixiyey maaha si cuntaba karsa maaha waxaan leeyahay marka arrintaasu waa arrin meel ka dhaca dib ha lasku noqdo dib ha loo qiimiyo kolley wuu jiraa cabashooyinka xafisyada ciidamada yaallaa dib ha loo eego cabashooyinka dib ha loo eego dibna ha loo qiimeeyo waxaan halkii kaga tegayaa maanta waxaan kusoo gabagabeynayaa arrintaa darajada in dib loo eego oo la mariyo nimanka xuquuqda la siiyo asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu